ummad weliba waxa ay leedahay taariikhay ku faantay iyo munaasabado ku dhaardheer oo lama ilaawaan ah kuwaasoo la xuso lagana sheekeeyo halgemadii iyo maalin waliba oo wanaag iyo taariikho ay ummaddaasi leedahay maalmahaasi ayaa waxaa ka mid ah maalin qaran mid qows iyo mid shakhsiyeed oo midba mudnaanteeda la xuso taas oo mudan in mid walba mudnaanteeda la siiyo oo xuskaas loo sameeyo oo noqdaa mid la xusayo in laga sheekeeyo wixii wanaagsan ee muddadah dalka u qabsoomay haddaba maanta oo ah kowda luuliya sannadkii kun sagaal boqol iyo lixdankii oo ahayd maalin taariikhi ah islamarkaana xasuus dheer mudan ahna maalintii la helay dowlad soomaali ah oo ugu horreysay ay dad soomaaliyeed ay xor u maamulayaan islamarkaana la laabay calankii gumaysiga laguna beddelay mid ay soomaalidu leedahay dadweynaha soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaay u diyaar garoobayaan xuska kowda luuliya oo ah maalin taariikh qiimo badani u leh ummadda soomaaliyeed munaasabadaasi waxaa lagu xasuustaa xorriyaddii koonfurta soomaaliya lamidowgii waqooyiga iyo dhalashadii jumhuuriyadda soomaaliyeed markii sanadku uu ahaa kun sagaal boqol iyo lixdankii kowda luuliya waa maalin caynkaa ah inta aynu ka ognahay taariikhda inaloo reebay ayaan idiin soo gudbinaynaa kowdii luuliya kun sagaal boqol iyo lixdankii waa maalintii gobollada koonfura ee soomaaliya ay ka xoroobeen gumaystihii talyaaniga islamarkaana ay la mudoobeen gobollada waqooyi ee somalilan halkaa oo ay ka curatay jumhuuriyadda soomaaliya iyo lix iyo labaatankii juun oo iyana ahayd maalin taariikh iyo xusuus dheer mudan lix iyo labaatankii juun waa maalintii ugu horreysay ee ciidda ama geyiga soomaaliya laga taago calinka quruxda badan ee uu alifay allaha u raxmadee alafihii caanka ahaa maxamed cawaale liibaan eeba naxariistii janno ha ka waraabiye waxaana halkaasi gabay qiraanyo leh calanka u tiriyey abwaanka caanka ah cabdulaahi suldaan timacadde wuxuuna ka mid ahaa maansadii uu habeenkaasi tiriyey oo ay ka mid ahaayeen
saakaynoogu horayso yo sabrad laygama yaabo sarimaysa naftaydo saaxirkiigala guuraya sareyo ma nusqaamow aan siduu yahay ego kanasiibkana saaray abwaanku waxa uu ula jeeday gabaga in calankii gumaystaha meesha laga tuuro waxaana farxad iyo reerayn ay u ahayd maalintaasi dhammaan bulshada weynta soomaaliyeed waxayna ahayd waxayna maalin muruga u ahayd gumaysihii meesha laga saaray ee ingiriiska iyo talyaaniga waxaanse shaki ku jirin in caalamka dadka ku nool qolob waliba ay mar waliba heer soo martay taariikh iyo weliba waayo kala duwan waa maalintii xurnimada laga helay gumaystihii saancadalaha ahaa ee baalugey oo ay dabeeluhu ka lulayeen daaraha dushooda waa maalintii ugu horreysay ee qaran soomaaliyeed laba midoobay oo hal dowlad ay yeesheen oo horey u ahaa britishland iyo italian somalilan waa maalintii hanka soomaaliyeed uu kor u kacay oo lagu hamiyey loona howlgalay in la haleelo qaran soomaaliyeed oo dhammaystiran waa maalintii aynu ku heesnay haddaba waa kuwa halgamayaasheennu